Dowladda hoose ee caasimadda SSC Khartoum ayaa bandhigtaya alaabo iyo daawooyin adhiyo iyo ku aruuriyanga goobo ganacsi iyo goobo caafimaadka ee Kiala Laascaanood sidoo kale weliba la hiray milkiilayaalka ganacsatada haanaseegti oo qarasho maxkamadda lijeeya ayaa ganaaxo adag oo la marsiin doono sida uuse sheegaya mas-uuliyiinta dowladda hoose ee caasimadda dowladda hoose ayaa ku codsataya shacabka iyo la wadaagana goobo ganacsi iyo ku ogaadan iyo gadaayana badeecado dhiyana ama mudo dhaaf eh deeq cabdi warsame agaasimaha waxda arrimo bulshada iyo faahfaahin kubiya alaabo iyo daawooyinka dhiyan iyo ku aruuriyana goobo ganacsiga iyo goobo caafimaadka ee kiyaala laascaanooda waxay soo bandhigaysaa waxyaalaha dhacaya halkasaan agabyada kala duwan ee laga soo ururiyey magaalada qeybaheeda kala duwan alaabadaasi oo ah alaabo dhacday aan ku soo qabannay dukaamo iyo meelo lagu iibinayey waxaa ku jirta dawooyin waxaa ku jira saraabada noocyadeeda kala duwan alaabtaasi dadkii arrintaa gacanta ku hayana dowladda hoose sharciga marisay cid kasta oo lagu qabtana waa sharcigaa la marinaya oo sharcigaa lala tigsanayaa waxaan u sheegnaa dadweynaha reer laascaanood inaanay wax dhacay haddii ay arkaan ay la soo socodsiiyaan dowladda hoose dadka waxa dhacay iibinayana waxaan u sheegaynaa in sharciga la marsiin doono waa la xiray ganaax baa la saaray qayb maxkamadda loo gudbiyey waxaan u mahad celinayaa shaqaalihii kala duwanaa ee howlwadannada ah ee shaqada awooday ee sida wanaagsan uga soo baxay ee muddada wakhtiga badan leh ku bixiyey ee ka qabtay dadka waxa dhacay qofka waxa dhacay dadka iibinaya waa qof dadka dilaya dadkaasi abaalmarin bay shaqaalahaas mudan yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa